وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu ka bilaabaynaa aayadda lix iyo toban halkaa hore waxaa kusoo dhammaatay qisadii zakariya iyo yaxya labadaa nebiye isdhacay waxanaanan min ladunna wazakaatan wa kaana taqiya xanaanku waa naxariista ilaahay baa u naxariistay oo xaggiisa ka siiyey naxariista naxariista ilaahay uu siiyey awgeed ayuu ahaa mid ummaddiiiyo labadiisa waalidbana ugu naxariisanaya dhowr qiso ayay suuraddu soo bandhigi doontaa qisooyinkaasoo qaarna aynu soo qaadanay qaarna ay soo socdaan faa'iideynayaan ayay ka mid tahay inaad aragto inta ifkan ay joogaan awliyada ilaahay inay ku imtixaanan yihiin nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa dadka waxa ugu imtixaan badan ambiyada saalixiinta ku xiga uma alamthalu faalamthal se usii kala mudakarsan yihiin dadku ayuunba usii kala imtixaan badanayaan meeshii meel lagu raaxaysanaya maaha laakiin waa meel tijaabadaa dadku ay ku jiraan midhka labaada qisooyinkan aynu ka faa'iidaysanay inay ka mid tahay inaynu namaadijteenna helno dadka tusaalahaynoo a ummad waliba tusaaleay leeday dadka la rumeeyey awliyadaa ilaahay bay ku dayanayaan ee had walba jooga waxaa kaloo qisada ay faa'iideynaysaa ama qisaskan isdabahaya dadku siday isu qabanayaane la isu raacinayo inaanay ahayn abtirsiimada iyo ummad meel ku wada nool ama isku jinsi ah laakiin qolana iimaanka isku raacaysa iyo abtirsimada islaamnimada qolana kufriga ay isku raacayaan gebagabada qisadaad ka arki doontaa taa dadkani waa dadkii walaalaheen ahaa ee aynu ku dayanaynay awliyada ilaahay ahaa namaadijtiiyo xidigahan aynoo ahaa dumarkuna waxay ku dayanayaan maryama oo awliyada ilaahay ka mid ahayd oo aada karaamaadkeeda arki doonto ragguna waxay ku dayanayaan saalixiinta u wanaagsan taasi baa runtii taariikhda fiicanna lagu helaya oo adiga arkayo suuratu maryam waxaa loo bixiyey oo magac looga dhigay ooridaas wanaagsan ee daahirka ah waa ismigeedii baa noqday mid khaalid ahoo waaraya ilaa an yarita alardu waman ilaa an yarita allahu alarda waman calayha suuratu huud suuratu yuunus suuratu nuux saasaa ambiyadii maaragtay qisooyinkoodii iyo magacyadooda ay u noqdeen mid wada khaalida waxaa kaloo qisaskani ay faa'iide ka yihiin oo mustafaadaadka ka mid ah dadku waxbay iska sheegaan yuhuudda nasaarada mushrikiinta qolo waliba ambiyadan way iskaga artirsan jireen waanay iska dugsan jireenoo arrinkoodunbay u dacaal saari jireen iyagoo le annaga ay ahaayeen annagaa raadkoodii hayna ilaahay waaba ka warramay qaarkoodna waxaanay ahayn bay ka sheegi jireen dadkaas waanay ku xadgudbeen ilaahyaalna waa ka dhigeen marka ilaahay baa ka warramaya caqiidada fiicana laga aaminayo saalixiinta iyo ambiyada wanaagsana horreeyey inaanay ilaahnimadana qayb ku lahayn iyaguna ilaahyaal ahayn ilmo ilaahayna ahayn laakiin ay ahaayeen addoommo ilaahay sidan ugu xidhan taariikhdooduna ay kaba markhaati kacaysa maqaaladoodii iyo wixii ay odhan jireen sidaa daraaddeed baa siiradu xusaysaa jacfar ibna abi taalib radia allaahu canh markii uu tegey xabashida ee hijradii xagga ay u hijroodeen boqorkii axmedu najaashi la odhan jiray suuraddan uu ku dul akhriyey waa kii ilmeeyey isagoo garanaya oo leh wallaahi kan iyo kii ciise lagu soo dejiyey isku il keliya ayay ka soo butaacayaan macnaha sida qur-aanku u cabiray ee uga warramay maryam albatuul waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha aynu ka faa'iidaysanayno qisooyinkan ee maaha war keliya oo ilaahay uu xusayo bismi illaahi araxmaani araxiim wadkur baa ilaahay uhi waxaad xustaa fil kitaabi qur'aan qur-aanka dhexdiisa maryamo ku xus taariikhdeeda ku sheeg si ay dadka muslimiintaa siiba dumarkooda ugu doydaan maaha kuwa lagu dayanaya kuwa xidigaha ku-a ee lagu tilmaamo nujuumta kubadaha iyo agtarada filimada matala iyo dumarka siyaasadda ee markaa misstager oo kale intaad ku dayan lahayd bal maryam ku dayo yaa laytahum dadka u fahmay dadka lagu dayanayo dadkaas alla waxau ihi maryam bal qur-aanka ku soo qaad qisadeeda oo ku xus id wakhti intabadad ay ka durugtay min ahlihaa ehelkeedii bay ka durugtay makaanan sharqiyan meel dhinacaa barigaabay uga durugtay sidaad qisada ku soo martay suuratu aali cimraan bilowgeeda waxay muxarar u ahayd oo loo xoreeyey qudus baytulmuqadas inay ka shaqayso marka meelihii lagu kala cibaadaysanayay ayay iyadu dhinaca bari u yar kacday sidaa daraaddeed baa qibladoodii ay ka dhigteen nimanka nasaaradu bariga laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmaqrib qibladoodii markaa bari bay ula kaceen halka kuwa yuhuudduna galbeed ay ula kaceen iyagoo le makaanan sharqiyan bay u jahaysatay cilladu waa halkaa faitakhadad waxay samaysatay min duunihim sokadooda xijaaban dayr oo si ay waa ruux dumar ahoo goobtaa ku khalaaweynayse si aanay cawradeedana cidi u arag cibaadadeedana ugu farbaxdo dayr bay samaysatay iyo xijaab asturnaantuna waa karaamada dumarka qaawanaantuna waa ceebtooda fa arsalnaa ilayhaa waxaan u dirnay yadii ruuxanaa malagga yagii waa malakul jibriil ayaa ilaahay uu soo diray fa tamahala lahaa wuxuu isugu soo ekaysiiyey basharan sawiya qof bani aadama oo dhammaystiran oo aan iniyo ceebtoona lahayn ee mudakara waxay ku faa'idaysay marka aayaddu inay malaa'igtu istashakuli karaan oo ay cid kale isu egeysiin karaan laakiin ciddaasi waa basharka uun basharka maadaama ilaahay uu tilmaamay inuu karaameeyey walaqad karamnaa bani aadam basharkaasay isu egeysiiyaan sidii malakul jibriilba nebiga caleyhi salaatu wasalaam mararka qaarkood ugu waxyoonaya isagoo nin isu soo egeysiiyey asxaabta ka mid ahaa qaalat waxay tidhi innii anugu acuudu biraxmaan ilaaha raxmaankaan kaa magan galay minka adiga in kunta taqiya haddaad ilaahay ka cabsanayso waayo qof aan cabsi lahayn abhintu ma anfacdo iyo iga joog iyo ilaahay oo la xusuusiyaa war qof wax anfaca ilaahay xusuusintiisu qof taqiya ilaahay xusuusintiisu anfacaysaaye bal allan kaa magan galay halkaa ku eego way tidhi hay soo gaadhin qof xumaan u socday iyo waxaasay mooday ninka dee meeshan gaarkaa ugu soo galay ruuxa dumarka ah fidrada iyo abuurka caadigina saas u sheegaya nin ajinabii kol hadduu islaan cidlo ula baxo ka saddexeeyaa waa shaydaan sidaasay tii waa tafsiirka saxeixa waa in loo daayo un daahirkiisa in kunta taqiyan taqiga nin baa magaciisa la odhan jiray ayaa qaarkood ay yidhahdeen culamaa u tafsiir war ninkii caynka ahaa ee khoofka lahaa haddii aad ta iga joog waxaa ka waadixsan kan ah haddaad ilaahay ka cabsanayso waan ku abhiye iga joog qaala wuxuu uhi innamaa ana rasuulu rabbiki ilaahaagu kii uu soo diray baanay malag ilaahaagu usoo kuu soo diray ayaanay liahaba laki si aan kuugu hibeeyo ghulaaman zakiya walad oo daahira oo barakaysan zakigu labadaba u noqdaa wixii in iyo ceeba oo dhan welad ka daahiro rasuul ilaahaya isla markaana barakaysan sida dee ilaahay ugu hibaynayo qofkana weladka waa kala duduwan tahay oo labadan waaliday kulmaya ayuu ugu hibeeyey zakariya oo aynu soo marnay iyadana sidan ugu hibaynaya qaalat waxay tidhi annaa yakuunu lii ghulaam oo sidee welad iigu sugnaan doonaa walam yamsasnii bashar aanu bani aadam igu taabanin guur xalaala walam aku baqiyan mid sinaysatayna aanan ahayn dadku labadaa midunbuu u kulmaaye ama welad ku soo baxaaye iyadoon guurna jirin iyo aqalgal iyo cidaanu istaabannay isla markaana sina aanay jirin sideebay ku iman doonta weladkani uu ku iman qaala wuxuu idhi kadalik almru kadalik arrinku waa sidaadaa lagu sheegay qaala rabbuki ilaahaagu waxau ihi huwa calaya hayin weladkaasi waa igu fududya inaan sidaa ku bixiya saasaa ilaahay uu ku hibeeyey weladka marka ay iyagu leeyihiin aabba ma dhalin oo ilaahay baa u aabba ah markay leeyihiin nasaaradu almalcuuniin taariikhdiisu caynkaasaa hayd oo waxau ahaa makhluuq ilaahay malaggan uu dhiibay sidaa riximkeeda uu ku afuufuu ku gaadhsiiyey walinajcalahu si aanu uga yeelno aayatan linnaas dadka calaamu u yahay tusinaysa ilaahay siduu doono inuu ku abuuri karo basharka iyo bani aadamka oo nebi aadamba waxaa ilaahay uu tilmaamay inuu aabbo iyo hooyo la-aantood abuuray maryamna waxaan leeyahay xaawana labunbuu ka abuuray ciisana dhadiguun aayad buu yahay awoodda ilaahay inaanay waxba hor joogsanin waraxmatan mina xagga iyagana naxariis ayuu ka ahaaday waa naxariis xagga iyaga ka timi oo dee weladkii waa naxariis wa kaana amran maqdiya arrin la go-aamiyey wey ilaahay arrinkan wuu go-aamiyo dib u noqon maayo arrinkani markaasaa dabeedna sidaa uu diraceeda un halkaa uu ka dilaacsanaa buu ku afuufay ruuxdii dabeedna saasay ku gaadhay waladkaas saasuu riximkeeda ku gaadhay fa xamalatu markaasay uraysatay faintabadat bihi way ula durugtay makaanan qasiya meel sii yar durugsan oo halkii horeba ka durugsan bay ula sii kacday waladkii markii ay uraysatay awliyada ilaahayna way saftaqaanaa malaa'igtii qawmu luud halaagayay kolkay u yimaadeen nebi ibraahim uu gartay nebi luud kolkay u yimaadeenna garay marka afgarashaa jirta khaasa iyo urgooniya akhiiran way garatay inuu malag yahay sidii baana markaa arrinkaasi u ku dhammaaday ilmaha isaga ahay caloosha ayaa uu ku korayay waa ciise bnu maryam caloosha hooyadii maryam buu ku korayay kadib dabeetana waa shinkiisiibaa dha shinkeediibaa dhammaaday oo muddadii uu caloosha ku jirayay baa soo dhammaatay waktigay uu mulaysay ayaa gaadhay intaasoo dhan waad iska fahmaysa fa ajaa'aha almakhaadu buu lahayn waxa uu u dhibgeliyey fooshii ilaa jidci nakhlati geetimireed inay qabsato ajaa'a waa jaa'adii ficilka maadiye laasimka ahayd oo hamsatu tacadi la geliye uun ajaa'a waxa makhaadkuna waa fooshii fooshiibaa waxa ay geysay u kaxaysay geetimireed jirriddii inay qabsato oo dumarku had iyo jeer xanuunka haya meelay isku ilowsiiyaan bay qabsadaan xanuunkanba waxaa kaga sii daran ceebta ay kuway ogeyd la soo socdaan oo dee cadowga ilahay aflagaado iyo eedaynba waa ula yeelan yahay awliyada oo mar walba kuwa alle iyo mu'miniintaba cadowga u yahay ceeb bay la diyaariyeen taasay markaa kasii warwarsantay qaalat waxay tidhi yaa laytanii hooggayga ee ba-e midtu qabla haadaa uurkan ka horba maandhinto wa kuntu aan ahaada nasyan mansiya nasyan wax la ilaaway mansiyan oo matruuka shay la ilaaway oo laga dhaqaajiyey shayga marka la ilaawo midna dib baa loo xusuustaa uu iska labayn midna waxa weeye mid aan weligeeba dib loo xusuusanin shay laga tegay oo laga haajiroon dib loo xusuusanayn miyaa noqd arrimaha noocan ihina dee kollay way la wen yihiin qofka in cirdigiisa iyo dhegtiisa meel laga dhaco muuminkaa kuma sahlana sidaa darteed baa diinteenu qofka haddii iyadoon waxbaba la gaadhsiinin jidhkiisa haddii sharaftiisa la dhaawaco cidda sharaftiisa dhaawacda xeer ciqaabeed buu leeyahay la mariyo oo xadulqadaf la ydhaah hebel wuu sinaystay heblaa way sinaysatay wuuna loo yeedhayo caddeyn baa la leeyahay hadduu caddayn waayo maxkamadduu taagan yaho karbaashkii baa lagu bilaabay isagii baa ceebaysan markaa warku waa dhan yahay fanaadaahaa waxaa u dhawaaqay min taxtihaa hoosteeda ayuu ka dhawaaqay malagii malakul jibriil baa u dhawaaqay oo ilaahay u soo diray si uu dejin ugu sameeyo wuxuu leeyahay allaa taxzanii ha murugoonin qad jacala rabbuki ilaahaagu wuxuu yeelay taxtaki hoostaada sariyan iliilad biyaahoo soconaysa malagani mar walba awliyada ilaahay buu garab taagan yahay iyo ambiyada iyo saalixiinta ambiyada qura maaha xataa saalixiintana waa xoojinaya sida maryam oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu u ducaynaya xasaan binu thaabit markii uu arkay aftahanimadiisa iyo gabay inuu ku difaacayo rasuulka ilaahay markaasuu yihi allaahuma ayitu biruuxi alqudus ilaahu malaku jibriil ku xooji wuxuu leeyahy waxbaha murugoole bal murugada awliyada ilaahay rabbi waa ka dulqaaday iska dhaaf ilila biina hoostaaday maraysa wahuzii ilayki wahuzii soo lul oo ruux ilayki xaggaaga bijidci nakhlati geetimireedka uun jiridiisa yaro dhaqdhaqaaji tusaaqid calayki waxa kaaga soo daad way kuu soo daadin geedaas rudaban janiya waa timir la guranayo janiyan waa mid timir la guranayo rutabkuna waa timirta malabkeedii wadata si aan la miirin weli timirta cusube maca malabkeedii wadatee burburan weyn janiguna waa mid la halqafi doono aada iska guran doonto waxa aimada qaarkood ay akhriyaya fanaadaaha man taxtaha oo halka imika miim ka tahay ayaa faacilkii uu noqonayaa mawsuulka daahirka halka markii hore damiir mustatira uu ka ahaa faacilku fanaadaaha malagii unbaa ka dhawaaqay halkaa laga fahmaya ama fanaadaaha man taxtaha kaa ka hooseeya malagana lagu fasir ciisena lagu fasir ciise hadduu yahay dee siduu uga hooseeya la aragyo way umulaysaadaa laakiin malagu siduu uga hooseeyaa dee waxaa la tilmaamay taxtaki sariyan qad jacala rabbuki taxtaki sariyan meel sara iyadu saarantay suuratu qad aflax baynu ugu tegi doonaa iyadoo ilaahay ui wa aawaynaahuma ilaa rabwatin daati qaraarin wa maciin meel taaga baanu geynay oo ay ka laydhsadaan iyada yeynanka ay umulaysa oo ay ku sugmi karaan biyahan la cabayana leh sariyan marka malaguna halkaa taagga ah meel ka hoosaysa ayuu ka dhawaaqaya biyaha iliiladuna halkaa hoose maraya waxaad arkaysaa marka umushu waxyaabahay u baahantahay labadaniba inay ka mid yihiin biyaha ay ay isku qaboojinaysa iyo iyo bahashan timirta oo akhiiran cilmigu uu xusaya xadiidkaayba inay dhuug joojinta iyo ka qayb tahay tamarta hooyada inay usoo celiso mustafaadaadka ayay ka mid tahay in qofku had iyo jeer camal laga maarmaan ay uta qofka bani aadamka ah inuu gidaar yurura maya halkaa waxa ilahay uu la hadlay ruux dumara oo mulayso waxa le bal shaqayso maa baaluk mid xoog lahoo digdigloo qaylayana kaa warkiisa inaga dhig islaantii way umulaysaa waxaana la yidhi waxqabsoo biyahana ka caboo dhaanso geedkana iska fooloo dee isagana lulu ama markaad umusho dee lululoo timiriha kaaga soo dhacdo wax ka cun wax soo saarku waa daruuri iyo waxqabsigu ilaahay baa faxanoo meel la iska fadhiistaa la ilaahay waa faxan yahi laakiin asbaab waa muhiim min waxqabsigu marka fanaadaaha min taxtihaa ciisa hoosteeda ka dhawaaqay dee layaab ma laha oo isagoo yaroo mujo ay sii sidaba uu ka hadli doona waa tafaasiirta qaarkooda fakulii cunbaa ilaahay uhi washrabii cab waqarii caynan ishana ka qabowso biyaha cab timirtana cun waqarii caynan ishana ka qabowso dee welad baabaad heshay weladkan waxba ha ka warwarine ubadku waa indha qabowsiye ilmahaagan eegidiisa iyo aragtidiisa ku qabowso fa imaa tarayinna min albashari axadan haddii aad aragto bani aadamka qof ka midana dadkaad ka baqaysa eed ka murugoonaysa qaar ka midii hadday kuu yimaadaan faquulii waxaad tidhaahdaa ood ku qancisaa innii nadartu lilraxmaani ilaaha raxmaanka ah waxaa nadar ugu galay sawman aamus falan ukallima alyawma maanta la hadli maayo insiyan insi la hadli maayo jinna daaba marka hore ila insi unbay la hadli jirtee jin lalama hadli jirina cidda jin la hadasho xaaladeedu waa gaare insiga aan la hadli jira warkiisii waa dhaaf marka soomku xagga luqada waa afxidhnaan wax la cuniyo hadalba laga afxidhnaado xagga luqada alimsaaku can ilkalaam iyo wixii kale uu qofku cuni lahaa fi sukuuti salaama baa la ydhaha aamuska nabadgelyaa ku sugan awliyada ilaahay markay soo maraan dad edhar daran cudurdaar loo qadimo iyo xaqiiqo loo sheegaana aanay anfacaynin wa idaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaaman dadkaa liitaa kolkay la hadlaanay la jaafaajirqaan waxay idhaahdaan aan kala nabadgalno wax lagula sii wada hebelow ma ihide aan kala badbaadno marka maanta afkan xidhay bay ti nadarkuna midh jiro weeye oo qofku wax wanaagsan hadduu ku nadro waa inuu fuliyaa haddii wax macsiyaha ku nadrana waa inuu ka tagaa kafaaro bixiyaa fa aatat bihi inankiibay ula timi ciiseoo mujaaha ayay ula timi qowmaha qoladeedii taxmilu iyadoo sidata oo xambaarsan ayay ula timi ilmihii yaraayo mujaabay sidaa ayaay markaa balaayaa dhacday dee kolkii horena way u marmarsoonayeen tanna way ku soo biirtay qaaluu markaa waxay idhahdeen yaa maryamu maryamaay bay idhahdeen laqad ji'ti shay-an arrin baad la timi fariyan cajiiba fariyan badiica wax cusub oo la yaab leh farigu almuftaraa bihi waxaad iyo jeer la abuuraa waa waxaan hore loo arag been abuurad waxbaad abuuraysa waa wax cusub oo cajiiba oo la yaab le baad keentay bay idhahdeen matanaa maantana kaa timi kuwa horaa lala yaabsanaayo yaa ukhta haaruuna haaruun walaashiyey maa kaana abuuki aabbahaa ma ahayn waanu naqaanee imra'a saw-in qof xun wamaa kaanat ummuki baqiyan hooyadaana may ahayn dumarka xun baqiyan dumarka jidhkooda iibsada may ahayn aabbahaana ma xumayn hooyadaana ma xumayn hidda wanaagsan baa ahaydeen abbatanaa kaa soo yeedhay waa sidee talo arrinku waxaa isweydiin la haaruun walaalkiiow haaruun walaashi ayay ku sheegeen haaruunku waa kii culimmada qaarkood waxay leeyihiin inaan haaruun la odhan jirayba walaalhaaye aqwaal kalena way jirtaa waxa see ugu fiicanuun in lagu fasiro xadiidka muslim uu warinayo muqiiratu bnu shucba uu ka maqlay nabiga caleyhi salaatu wasalaam muqiiratu bnu shucba buu nabigu diray saxaabiga ah qoladii nasaarada ahaa reer najraan buu u diray markaasay la doodeen doodoodii waxaa ka mid ahaa diintiina hagaagsanaad sheegaysaa waa maxay soo idinka qur-aankiina ku akhriya yaa ukhta haaruun haaruun walaashiyey marka maryam wax ka sheegaysaan haaruun iyo maryam maxaa kala galay intee oo sannadood baa udhexaysa haaruun iyo muuse goormay ahaayeen muddo fog bay ahaayeen maryamna beri dambay ahayd oo dhowey mar haddii labadaaba isu geyseen taariikhdiiba khaladeen oo ma hagaagsano kitaabkiina muqiire haddii arrintaa uu socodsiin kari waayo nebiguu la yimi caleyhi salaatu wasalaam uu su-aalay maxaad u odhan weyday buuhi waxay ku magacaabi jireen qofkooda saalaxee saalixee wanaagsan iyo ambiyadooda ayay akhaa haaruun iyo ukhta haaruun bay odhan jireen qofka had iyo jeer fiican ee ay kamanayaanay majeeranayaan ayay odhan jireen haaruun walaalkiiyow marka halkudhig ammaaneed oo ay iska lahaayeen bay ahayd marka waxay leedahay waxay leeyihin markay iyada la hadlayaan dee ammaan baabaad lahayd oo mid haaruun walaashii lagu sifeeya ayaad ahayd ehelkaagiina sidan buu ahaa arrinku waa sidee fa ashaarat ilay marka tilmaan ilaahay bay qabtaa isagunbaabay farta ugu fiiqday dee waa kan afhayeenkaygu afhayeenka ii qaabilsan arrinkan inuu iga baraxu jawaabaa waa kan uma ishaarteen haddii aanay kalsooni qabin ama waxii ilaahay xaggiisa ay ka haysaaba aanu jirin ee kalsooni bay qabtaa qaaluu waxay idhaahdeen kayfa nukallimu oo sidaanu la hadli doonaa man kaana fi lmahdi qof xoolka ku jira sabiyan oo muujo ah oo yar ilmo yar oo xoolka ku jira taa kale eed noo tilmaantaaba kasii darana sidaanu la hadli doonaa markaa iyadii may jawaabinoo arrinkeeda iyo nadarkeedu soban buu ahaa ishaarana ku bixisa afhayaankiibaa bilaabay waxaad si eegi doontaa arrinka waa nuqtatu nisaaci bartii la isku haystay qisaduna ay taqriirinaysay sugaysay buu ka bilaabay qaybi waxay lahayd kuwa nasaarada waa ibnullah qaybna waxay lahayd thaalithu thalaatha laakiin isagu halkuu ka bilaabay qaala innii cabdullah waxaan ahay buuhi addoonkii ilaahay aataaniya alkitaaba buu isiiyey mar hadduu ii qoray kollayba waan qaadan doonaa wa jacalanii nebiyan wuxuu iga dhigay nebi ambiyada ilaahay ka mid ah oo horay taasi igu sii qorantay rasuul la diraan noqon doonaa wa jacalanii mubaaraka mid la barakeeyey oo khayr ku dhan yahay baa ilaahay uga dhigay aynamaa kuntu goob kastoon istaago ilaahay baa barakada bixiya bani aadamku baraka ma hayee barakada ilaahay baa bixiya mid adduunye iyo mid aakhirada marka ilaahay baa i barakeeyey barakaduna dadku say ka aaminsan yihiin maahee waa wixii khayr lehe qofku uu helo ee ilaahay uu raalli uga yahay wa awsaanii wuxuu ii dardaarmuu i faray bisalaati waazakaa salaad iyo seko maa dumtu xayaa muddata dawaami xayan inta noolaha xarigga ilaahay ku xidhayo qofka waa salaada oo cibaado aad iyo aada u qaaliya cibaado marka uu addoonku ku jiraba ilaahay uu la xashashaqayuu la faqayo weeye taarkiisa halka uu ka diro weeye ilaahay iyo addoonku halka ay iska helayaan weeye salaadaasuu ifaray iyo sekada sidaasay tahay oo qofka mu'minkaana kama dhacayso nebi maxamed iyo saalixiintana ilaahay wuxuu ugu soo gebagabeeyey wacbud rabbak xataa ya'tiyaka alyaqiin wa baran buu iga dhigay mid samafalo ahoo biwaalidatii biwaalidaya ma aha laba waalid ma jiraan ee waa biwaalidatii hooyaday hooyun baan leeyahay mid hooyadii u samafalayaa ilaahay iga dhiga walam yajcalnii igama dhigin jabbaaran mid wax dirqiyo oo kadeedan shaqiyan oo guuldarro badan marka wasfigu mafhuumo leh waxaynu uga jeednaa labada siiqo mubaalaqada tusinaya mid aada u kadeed badan oo u guuldarro badan in yaroo guuldarriya in yaroo waxaan leeyahay jabbaarnimo maaha laakiin ilaahay waa iga baraxaytaa waasalaamu calaya nabadgelya dushayday ahaatay yowma ulidtu maalinkii lay dhalay wa yowma amuutu iyo maalinkaan dhimanayo wa yowma ubcahu xayan iyo maalinka la isoo saarayaba saddexdaa jeer in nabadgelyadaa ilaahay uu siiyey yaxya ayaynu ku soo marnay qisada suuradda bilowgeeda ahayd ee yaxya iyo zakariya sidaasaanu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam oo waxau idhi qof kasta oo ina bani aadamahoo dhasha marka uu soo dhashaabuu shaydaanku docda ka gujiyaa meeluu ka soo baxayba meel kale ma jire waa diyaar ilaa markaad soo dhalanaysu ku eeganaya ilays buu kugu raadinaya markuu dabeetana hooyadii soo dhaafay ilmaha yari isaguna waa kaa carbuunay ee jug ku siiyey kolkaasa dabeedna waabuu ilmihii yaraa odhanaya oo waa kan qayliya haddaanu bakti hayna uu nool yahay laakiin maryam iyo hooyadeed waxaa la u aqbalay ducadii maryam hooyadeed ay ku ducaysatay inii uciiduhaa bika wa duriyataha min ashaydaani alrajiim ilaahayow maryam iyo carruurteeda waxaan kaaga dayrayaa shaydaanka ayaan kaaga dayraya ilaahay dayr uga noqo kolkaa uu isku dayay dabeedna inuu gujiyo meel wuxuu ku dhuftay gidaarkii looga dhigay buu ku gujiyay shaydaanku oo muu gaadhsiinin ciise hooyadiina waa saasun ducadii hooyadeed baa loo aqbalay wasalaamu calaya yawma ulidtu maalinku dhimanayana waa saas oo kale haddii ay isku dayeen ay seefaha la boobeen yuhuuddii weerarayay ilaahay baa qur-aanka ku tilmaamay inuu kor u rafciyey maalinka la warwarsayee lasoo baxana ciidima hadlaysa buu nebigu uhi ila rusul wa kalaamu rusuli yowmaidin allaahuma sallim sallim daalika ciise bnu maryam buu laha yidhi kaasi waa ciisihii maryam ay u hooyo ahayd qowla alxaqi ilaaha xaqa hadalkiisii weeyi ilaahay hadalkiisii buu ahaayo rabbi baa yidhi kun fakaana aladii fiihi yamtaruuna waa kii ay ka shakisanaayeen kaasi wakaa warkiisoo cad sida laga aaminayaa waa sidaa maa kaana lilaahi an yattakhida min walad ilaahay uma habboona inuu ubad samaysto ciise iyo cid kale toona subxaanahu isagaa rabbi ka hufan inuu ubad samaysto idaa qadaa amran kolkuu arrin go-aamiyo fa inamu lahu wuxuu arrinkaa u yidhaahdaa un kun fa yakuunu ahaw dabeedna u ahaadaa sidaa darteed baa qowl alxaq waa qowlkii xaqa ahaa ama ilaaha xaqaa qowlkiisii weeye ahaw buu ihi markaas saa ku ahaaday ciise waka waxba yaan laydin harawsanin beena iyo khuraafaad iyo shirkiyaadna laydii sheegin sidaa ka aaminaysaan waa sidaa wa ina allaha ilaahay rabbii wa rabbukum nebi maxamedow sidan dheh aniga iyo idinkaba isaga inoo rabbiya facbuduuhu caabuda haadaa siraatun mustaqiim kaasi waa ji toosa in ilaahay keligii ilaahnimo loo daayo oo aan waxba lagu larin taasaa jidka toosana fakhtalafa waxaa isweydaartay alaxsaabu gaashaanbuurtii kiristanka ayaa min beynihim dhexdooda iska khilaafay fa weylun halaag liladiina kuwiibuu u sugnaaday kafaruu gaaloobay min mashhadi yawmin cadiim maalin weyn oo goobjoog la yahay ayaa halaag weyni u sugnaaday mashhad maalin la soo uruuray oo weyn oo waxa dhexdhacaya dartii la weyn ayaa kuwa halaag lahay uu ku ururiyay oo dusha kaga raseeyey axsaabtaa qur-aanku ishaarayo sida kutubu taariikh aad ka akhriyi karto ninkii qustatiin boqorka ka ahaa meeshaan istanbul laydhaa turkiya ayaa isugu yeedhay odayaashii ama wadaadadii kiristanka intaanu nebigu soo bixin caleyhi salaatu wasalaam laba kun iyo boqol iyo toddobaatan buu u yeedhay wuu ka hadliyey wuxuu ihi diintanaad sheegaysaan ee la aaminayo bal waxay tahay noo sheega midba gidaar buu qaniinay midba meel buu liqsiiyey midba waxbuu sheegay afkaar aada u kala duwan saddex boqol iyo xoogaa ayuu arkay iyagoo fikradooda ay ku urursantahay fikraddan tatliidka ah tatliidka marka dee kuwaasi waxay sheegayeen qaybi waxaabay aaminsanayd dadkii mu'miniinta ah bay ahaayeenoo sidan qur-aanku uu sheegay inuu ciise in ciise uu yahay addoonkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay inuu yahay ilahayna saa maryam ugu hibeeyey saasay iyagu sheegeen kuwa kalena waxay ahaayeen qaybihii gaalada un saddex boqol iyo xoogaagii uu isidhi kuwanaa dhan u batay ayuunbuu aqlabiyadda eegay xukmul aqlabiyada ila ku socdaan had iyo jeere xaggee loo badan yahay intaasoo aaminsanayd karooska iyo ilaahnimadu inay saddex ka koobantay alaqaniima halaat